إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah kulan uu buuq hareeyey ayay maanta yeesheen xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka kaasoo ka dhacay xaruntooda magaalada muqdisho maamulka la baxay hirshabeelle ayaa xilka qaadis ku sameeyey wasiiro ka tirsan maamulkaasi kadib markii ay ku fashilmeen dagaalka ka dhankaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka socda shabeellaha dhexe maamulada la kala baxay somalilan iyo puntland ayaa isdhaafsaday maxaabiis lagu qabtay dagaaladii ka dhacay gobolka sool dowlad diini ah ayaa magaalada jamam ee gobolka jubbada hoose loogu soo xiray ardayda wax ka barata madaarista iyo macaahidda halkaasi ku yaala madaraso cusub oo diini ah ayaa laga hirgeliyey magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe dhegaystayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada warka habeen aan caawa idinkugu hayo kuwooda ugu waaweyn haddana u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان waa hagaag dhegaystayaal waa habeennimo khamiisa saddexda dulqacda kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena ku astaysan soddonka bisha afraad sannadda laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan kulan uu buuq hareeyey ayay maanta yeesheen xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka kaasoo ka dhacay xaruntooda magaalada muqdisho waxaa ka waramaya waryaheena maxamed daahir kadib laba toddobaad oo uu golaha baarlamaanka u xirnaa khilaaf u dhexeeya guddoomiyaha golaha baarlamaanka aadam madoobe iyo xildhibaano ka badan boqol ruux oo mooshin ka keenay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa maanta si rasmi ah xarunta golaha baarlamaanka kaga furmay kulan uu buuq hareeyey oo ay yeesheen golaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka marka uu soo galay hoolka kulanka durbadiiba waxaa qabsaday buuq iyo sawaxan xildhibaanada qaarna waxa ay yeerinayeen frimbi iyadoo la arkaya qaar ka mid a xildhibaanada iyo ciidanka booliska oo faraha iskula tegaya kulanka maanta waxaa xalay u cilaamiyey guddoomiyaha golaha baarlamaanka aadan maxamed nuur oo loo yaqaano aadan madoobe xildhibaanada ka soo horjeeda guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku ballamay in ay ishor istaagaan kulankaas oo uusan shir guddoomin guddoomiyaha baarlamaanka ilaa uu ka qabto mooshin isaga ka dhan ah oo gebi ahaanba guddoonka baarlamaanka uu diiday xildhibaanada baarlamaanka waxa ay ku doodayaan in kalsoonida ay kala laabteen guddoomiyahooda maadaama uu jabiyey sida ay hadalku dhigeen sharcigooda iyagoo si weyn u diiday oo u naqdiyey xilka qaadis guddoomiyaha baarlamaanka horey uu ugu sameeyey xildhibaan abiib oo ka tirsan golaha baarlamaanka xildhibaanada qaar ee iska soo horjeeday ayaa isku dhex fiiray xarunta baarlamaanka waxaana qaar ka mid ah ay waxyeello ka soo gaartay gacanqaadka xildhibaanada sida lagu arkayay muuqaalo ay baahiyeen wariyaasha ku sugan gudaha xarunta baarlamaanka intii uu socday kulankan guddoomiyaha baarlamaanka ayaa mid mid u magacaabayey qaar ka mid a xildhibaanada kuwaas oo si cad uga horjeeda in uu isagu shir guddoomiyo kulanka baarlamaanka xildhibaan axmed buud ibeen fadhiiso xildhibaan daahir jeesow waa iyada tahay kursigaaga fadhiiso xildhibaan almahadi wakhti badana meesha taagnaatay meel fadhiiso walaal xildhibaan canaluug wakhti badana qayaysay wiliba jiisna waa tahay wiliba jiisna waa daashay meel fadhiiso walaal fikir kala duwanaanshaha sawaxanka iyo muranka siyaasadeed ee hareeyey fadhiga maanta ayaa lagu tilmaamayaa in uu muujinayo xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa baarlamanka xiliyadan oo kale marka dowladda federaalka wakhtigeeda hal sano uu ka harsan yahay waxaa aad u bata mooshinada iska soo horjeeda waxaana khilaaf u hareeyaa sida looga bartayba hoggaanka sare ee dowladda federaalka maamulka la baxay hirshabeelle ayaa xilka qaadis ku sameeyey wasiiro ka tirsan maamulkaasi kadib markii ay ku fashilmeen dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka socda shabeellaha dhexe faahfaahinta warkanina waxaa halkan ka soo jeedinaya axmed cabdulaahi cali guudlaawe oo ah madaxweynaha maamulka la magacbahay hirshabeelle ayaa hilkaqaadis ku sameeyey wasiiru dowlayaal ka tirsan wasaaradda amniga iyo dastuurka ee maamulkaas warqad ka soo baxday maamulkaasi oo uu ku saxiixan yahay ali guudlaawe ayaa looga hadlay waxaana lagu xusay magacyadooda iyo jagooyinka ay hayeen labada wasiiru dowle ee xilkaqaadista lagu sameeyey ayaa kale ah saadax cumar cabdulle oo ahaa wasiiru dowlaha dastuurka iyo maamulkaasi ee la magacbaa hirshabeelle iyo abdiraxiin maxamuud axmed xooshow oo ahaa wasiiru dowlaha amniga ee maamulkaas dhanka kale wasiiru dowlaha ahilka qaadista lagu sameeyey ayaa sheegay in hilka qaadista ka soo baxday maamulkaasi ka hor uu iska casilay xilka waxa uuna sheegay sababta uu ku keenay arrintan xilkaas waa hayay muddo badanaan soo hayay marka aniga anaa waxaa go-aansaday inaan iska casilo xilkaas marka xilka anaa iska casila maayne xilka marka aan aan aan iska casilay oo warqadayda arkeen kadib aa madaxweynuhuna warqadiisa qoqortay marka sidaad u aragta baraha bulshada waxaan ku arkaa asigoo dhaha xilkan ka qaaday sababo badan oo iskaashaday awgood iyo go-aan aniga iyo gaar ah ayaan u go-aansaday inaan xilkaas isaga tago marka haddii dee wadatashi uusan jirin oo talawadaad uusan jirin oo shacab iyo mas-uul cid war laga mar lahaanay jirin aniga waxaan go-aansaday inaan aanan markhaati kasii ahaanin wax aanan tala ku lahayn xilka qaadista mas-uuliyiintan ayaa imaanaysa kadib markii maamulkaasi laga qabsaday deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana looga dilay askar badan amniga deegaanada uu ka arrimiyo maamulkan uu faraha ka sii baxay maamulada la kala baxay somalilan iyo puntland ayaa isdhaafsaday maxaabiis lagu qabtay dagaaladii ka dhacay gobolka sool faahfaahinta warkanina waxaa inoo haya waryaheena cabdulqaaliq macali cabdiweli maamul goboleedyada isku kala magacaabay somalilan iyo puntland ee uu shisheeyuhu dalka ka dhisay ayaa maanta isdhaafsaday maxaabiis lagu qabtay dagaaladii ka dhacay gobolka sool sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii diyaarad siday shan iyo toban maxbuus oo maamulka la magac baxay somalilan looga qabtay dagaaladii ka dhacay sool ayaa ka duushay magaalada garoowe waxayna hargeysa kasoo qaadaysaa maxaabiis gaaraysa ilaa iyo sagaal maxbuus halka wararka qaar ay sheegayaan in ay intaasi ka badan yihiin oo ay gaarayaan koo iyo toban maxbuus maamulka somalilan ayaa sidoo kale xoguhu tibaaxayaan in uu maamulka puntland ka hayo maxaabiis aada u tiro badan islamarkaana hadda ay isku afgarteen in uu sii daayo kow iyo toban maxbuus isagana lagu soo wareejinayo shan iyo toban ka mid ah maxaabiistii looga qabtay dagaaladii ka dhacay gobolka sool waxaana bilooyinkii lasoo dhaafay sidan oo kale maamulka la magac baxay s c khaatuma ay sii daayeen boqolaal ka mid ah maxaabiistii ay ka qabteen maamulka somalilan kuwaas oo iyagana lagu qabtay dagaaladii ka dhacay gobolka sool dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imaanaya raadiyaha alfurqaan dowla diini ah ayay maanta magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose loogu soo xiray ardayda wax ka barata madaarista iyo macaahidda halkaasi ku yaala waxaa warkani jamaame inooga soo diray waryaheena cali aadan magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey dowro diini ah oo muddo saddex maalmood ah u socotay ardayda wax ka barata madaarista kale ah imaamul bukhaari macadka khurduba kuwaas oo dhammaantood u bilaabanaya xilli dugsiyeedka waxbarashada dowradan waxaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana munaasabada xiritaanka kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay walaayada macalimiinta bixinaysay duruusta odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah waalidiinta ardayda mid ka mid ah macalimiinta wax ka bixinaysay dowradan oo loo qabtay ardayda madaarista jamaame ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda isagoo faahfaahin ka bixiyey dowrada iyo duruustii lagu qaatay sidaad la socotaan baryahan halkan waxaa nooga socday runtii dowro aada u qiimo badan waxayna ahayd dowro nashaatin ah ardada lagu nashaatinaayo maadaama sano dugsiyeed bilaaw ah oo sabtiga duruusta ay noo bilaabanayso ay horteenna tahay in micnaha ardada la nashaad geliyo maadaama fasax laba bilooda laga soo laabtay suldaan maslax oo ka mid ah waxgaradka gobolka jubbada hoose ayaa isna ka mid ah marti sharafka kasoo qayb gashay munaasabadda wuxuuna muujiyey dareenkiisa ku aadan ka qaybgalka xafladda iyo muhiimadda ay leedahay dowradan la siiyey ardayda insha araxmaan markaan uu soo noqdo dowladii socotay maalmahan ardayda u socotay ee saddexda maalmood ardaydii gabdha iyo wiilalba isugu jiray oo annaga maanta na hor fadhiyo waxaa weye aada bay noo farax geliyeen waxaa weye meelaha ay hadda daabuudka iyo maxaan ku idhahda dimuqraadiga loogu dhaqmo maantayto haddii aada tegtid waxaad arkaysaa gabdhaha iyo wiilalka maanta gabdhaha muxajabaadka halkan fadhiyo oo si gaara u fadhiyo iyo wiilashii si gooni loo fariisiyey ma ka jiraan meelaha kale waxaan ku sidoo kale mar mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelin ilahi subxaanahu watacaala inoo suurtageliyey uma mujaahidiinta walaalaheena ah oo arrintaa ayada tadbiiqiyey nabadoon axmed ciise oo ka mid ah waxgaradka gobolka jubbada hoose ayaa dhankiisa hadal dardaaran ah u jeediyey ardayda isagoona ku booriyey inay sii laba jibaaraan dadaalkooda waxbarasho qodob ardadan kula dardaarmahayaa oo ah inaad waxbarashada aada barataan anoo marka ku hadlahaya magaca afka waalidiinta waxaan ilaahay idinkaga rajaynahayaa waxbarashadiinnaas ilaahay inuu idiin fududeeyo waxaan kaloo ilaahay idinkaga rajaynahayaa ugu dambeyn qaar ka mid ah ardayda ka socotay iskuulka imaamu bukhaari iyo macadka khurduba ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda farxadeed waxayna u mahad celiyeen maktabka tarbiyada iyo tacliinta walaayada jubbada hoose oo soo qabanqaabiyey dowrada maalmahan waxaa inoo socday dowro muuqaalkeedu ahaa naxwa alcilm walmacrifa waxaana loo qabtay dowro anagoo iskugu jira macadka qurtuba iyo madrasa imaamu albukhaari dowradu waxa ay noo socotay muddo saddex maalmood ah waxaanu ku qaadanay mawaadiic kala duwan sida مصالح وتوصيات لطالب العلم من أخلاق الإسلام الطريق إلى الامتياز ترجمة العلم إلى الواقع إدارة الوقت ما شاء الله وحبلا أن كفى إذن سني أنا طالبة من طلاب مدرسة إمام البخاري في مدينة الدمامة مدرسة إمام البخاري مقدقي نقسارتي مرأة بيرتي ما أنتن قرنينا مقدقي جاهلقي نقسارتي مولاتك مدعلينا waxaan u mahadcelinaynaa hogaanka maktabka iyo tarbiyada tacliinta oo mar walba noo soo dira mas-uuliyiin la socota heerka waxbarashadeena kormeerta qaabsocodka waxbarashadeena kuwaas oo na siiya dowlad dhanka waxbarashadeena ah dowradan loo qabtay ardayda magaalada jamaame ayaa imaanaysay iyadoo toddobaadkan albaabada loo furi doono xarumaha waxbarashada kadib fasax qaatay muddo laba bilood ah oo ay ardaydu ku maqnaayeen dowradan ayaa loogu talagalay in lagu nishaadgeliyo ardayda kahor inta aysan waxbarashada u fadhiisanin mahadsanid cali aadan madaraso cusub oo diini ah ayaa laga hirgeliyey magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe waxaa warkani inoo faahfaahinaya saakowna inooga soo diray wariyahena maxamed muude abuu muslim munaasabad ka dhacday degmada saakow gobolka jubbada dhexe ayaa looga dhawaaqay daahfurka madaraso cusub oo ku biiraysa madaariista diiniga ah ee ka jira degmadan xaafadda basra ee magaalada saakow ayaa laga hirgeliyey madaraso loogu magac daray imaamu dahabi taas oo lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo axdiista nebiga salaallahu calayhi wasalam waxaana daahfurka madarasada yimid arday waalidiin mas-uuliyiin ka socota maamulka degmada ah iyo odayaasha dhaqanka ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay malaaq biyey oo ah naqiibka guud ee odayaasha dhaqanka jubbada dhexe isaga oo dardaaran muhiim ah goobta ka jeediyey qodobka may kala hadalaya macalinka qodobkuna may kala hadalay ardayda qodobkuna may kala hadalay waalidiinta saddex qodob afad hadalay ku hadalay mar haddii ugu horreeya macalinka macalinka may lahaa marka hore ilaahay ku obsooy ammaanada la keen dhiibi sidii ilaahay keen talagale en gudoy waalidiinta iyo halka dhaleen iyoon may lahaa iyo halkan kuwar qabaa sidii macalinkan adkiirnaada ciyaalka xiraabtii wakti faylala dooy markii quraacan koyan quraacdiyo diyaaretan koyan haddana iyo walaadna wayaalka hal kuwarqa waa cashaar shoobeen marona migeeg walahanaki uu ka tahay maalmar ismaail kenika kuba maamulaha madarasada cusub ee imaamu dahabi macalin ibraahim isxaaq ayaa ka hadlay munaasabadda isagoo baaq u jeediyey waalidiinta caruurtooda ka diiwaan geliyey madarasada gaar ahaan aan maalinkii ahaa naftay ku bilaabo waalidiintii ka darow kowad marka kowad ilaahi subxaana watacala intii laku wada obsado ilaahi subxaana watacala haddii laku obsado wali ujeedkii lalahaa iyo walbarashadii lalahay ilahi subxana watacala dada aan fududaaya marka dhammaantay waalidiintii anoo naftay ku bilaabo macal ardayta dhammaantay uma indardaarmey ilaahi subxaana watacala intii laku obsado tan kale oo aan intu ku sheeg fadoomay waa ardayda tiradii afartan waaye walaa afartan nankaweelina may waa nanghadidi yaalka may waa haddiiba tiradii oo li farabadiy taydii oo yaraadas tirada kooban ma in dooranay markuun sidii juhdigii la geliy yaalkan kubaha marka anina wali tabartee insha allahu tacaala ilaahi subxana watacala aan kaalmaysada kadadaale waalidiintana may lahaa insha allahu dhinigin isinha kadadaale magaalada saakow ayaa waxaa ka furan xarumo waxbarasho oo kala duwan kuwaas oo lagu barto culumta shareecada islaamka iyo maadiga oo uu ugu horeeyo qur-aanka kariimka waxaana madarasada cusub ee imaamu dahabi ee ku soo biirtay ay ka turjumaysaa horumarka ay magaaladii ku sii tallaabsanayso dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa warkii habeen aad kala socoteen raadiyaha alfurqaan